asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kheerta qiimaha ah wadanagan xidhiidhay waxaanu wanaagsan ayaan leenahay meel kastoo dalgiyo duuda naga dhagaysanaysaan halkani waa shabakada caalamiga somali diaspor news dot com kuna soo dhawaada mar kale iyo war ruuxii dal iyo dibadba idinka haynay oo habeenkan caawa ay si wada jireed kusoo tabinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad waxaanu idinka imanaya stuudiyaha shabakada caalamiga somali diaspor news dot com ay ku leedahay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan qodobada warka waxaa maanta si rasmi ah uga furmay hotel mansoor ee magaalada hargeysa shirweynihii xisbiga kulmiye waxaana halkaas ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed siilaan iyo guddoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye iyo madax kale dhinaca kalena waxaa shirka xisbiga kulmiye maanta uga qabsoomay magaalada hargeysa ku tilmaamay shir beereed cabdiraxmaan cabdiqaadir oo hore uga mid ahaan jiray siyaasiyiin ka ahaa xisbigaas maxkamadda masar oo dil ku xukuntay tiradii ugu badneyd ee ururka ikhwaan muslimiinka oo gaadhaya toddoba boqol oo ruux wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka madaxtooyada somalilan iyo guddida wadada cad ee isku xidha magaalooyinka hargeysiye silaaxleh ayaa maanta kormeer ku soo maray habsama u socodka wadadaas oo haatan la doonayo in la dhammaystiro labaatan kilomitir oo ka mid ah jidkaas akhyaarta qiimaalaha wadanagala xidhiidha intaasi oo warkii oo kooban haatana kusoo dhawaada warkayga oo fidsan waxaa maanta magaalada hargeysa lagu qabtay shirweynihii xisbiga kulmiye oo muddo soo jiitamayey shirweynahan oo ay kasoo qayb galeen ergooyin kala duwan halka ergooyin kalena ay qaataceen ayaa waxaa khudbad dheer ka jeediyey guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxa uu guddoomiyuhu uu khudbadii uu furitaanka shirweynaha saddexaad ee xisbi xaakim kulmiye ka jeediyey uu kaga warramay duruufihii gilgilaya xisbiga kulmiye muddadii lagu guda jiray qabaqaabada shirweynaha waxaana ka mid ahaa hadaladiisii maanta waxaa inoo sharafa dhammaanteen inaanu ka soo qayb gallay shirweynihii saddexaad ee xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye shirweynihiisa saddexaad waa guul siyaasi ah oo u soo hoyatay somalilan waa waajib uu furiyey xisbigu oo uu raacay dastoorkiisa oo muddaynaya in shantii sanaba mar isu yimaado xisbigu uu mustaqbalka ka taliyo wixii khaladada taarikhda ku dhacayna uu ka soxo olayaal xisbiga kulmiye waa xisbi mug weyn waa xisbi ay ku kulmeen haldoorkii somalilan rag iyo dumarba aqoon-yahankiisii iyo intii dalka lexjecladeedu ku mudan tahay ee somalilan dareynayey dembiiga raaci maayo haddaan ada boqol kiiba siddeetan kulmiya isugu yimaadeen shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye ayaa waxa uu soo gebagaboobi doonaa maalinta berita
dhinaca kalena waxaa isna madasha khudbad dheer ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaanu madaxweynuhu halkaas ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo uu kaga sheekeeyey waxyaabihii xukuumaddiisu ay qabatay isaga oo tilmaamay in ballanqaadka kulmiye yahay wax la qabtay iyo wax gacanta lagu hayo waxa uu sidoo kale hogaanka kulmiye u rajeeyeen guusha kulmiye hogaanka dalka ku qabtay ay halkaasi kasii wadaan waxaanu yidhi madaxweynuhu waxaan mar kale uga mahad celinayaa tacabkii iyo taageeradii aada xisbiga geliseen xilliyadii tartanka doorashada taasoo sababtay in xisbigu doorashayki taasoo sababtay in xisbigu doorashooyinka kala dambeeyey ku soo baxo darajada koowaad waxaa idinka rajaynayaa inaad halkaa ka sii wadaan dadaalka isku duubnida iyo ilaalinta danta guud inta ay ummaddani gaadhayso himiladeeda xisbiga kulmiya wuxuu taagan yahay xaqiijinta barnaamijkii xisbiga oo ku qotoma himiladeenna ummadeed adkaynta nabadgelyada midnimada bulshada horumarinta dalka iyo jiritaanka qarannimada somalilan waxaynu samaynay distoorka xisbiga qorshaha iyo barnaamijka siyaasadeed ee ka shidaal qaadanaya dastoorka qaranka xeerarka iyo siyaasadda guud ee dalka xilligii ololaha doorashada ballanteennu waxay ahayd inaynu dalkan ka samayno isbeddel siyaasadeed isbeddel hab maamul isbeddel dhaqaale iyo horumar dalka ka dalka ku tallaabsada ilaahayna haddii dhammaan qodobadii barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga ee qor- ee u qorshaysnaa eaynu bulshada u ballaqaanay wax fiican ayaa ka qa- wax fiican ayaa laga qabtay waxaana ee, waa wax dhammaaday iyo wax gacanta lagu hayo dhinaca kalena waxaa arrintan xis shirweynaha xisbiga kulmiye si weyn xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta madaxa bannaan ee reer somalilan siyaasiga cabdiraxmaan cabdiqaadir faarax oo hore uga mid ahaa madaxda sare ee xisbiga kulmiye ayaa dhaleeciyey shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye oo maanta ka qabsaday hotel maasoor kaasoo uu ku macneeyey shirbeeleed cabdiraxmaan cabdiqaadir waxa uu cuskaday dhaliilaha qaabka loo xulay ergada oo uu sheegay in ay beele ka yimaadeen amba ay ku yimaadeen qaab beelaysan waxaa kale oo uu sheegay inaan shirkan wax natiijo ah ka soo baxayn marka laga reebo sida uu yidhi in shirweynuhu xisbigu ee muddada dheer la sugayay uu qabsoomay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa laba arrimoodun baan sheegayaa Een, anigu ma jecli horta kulmiye inuu ku talac tago laakiin wixii qa- een, xaqaaqiis ma qarin karaan horta kulmiye in badan buu foolanayay waxay ila tahay waa marshanaadkii malaa shan jeer baa dib loo dhigay marka haddii horta bal maanta uu uu een, u suurto gashay inay qabsadaan wayba dee isdhacen bay aniga ila tahay oo ya dee carqalado badan oo ku adkaaday waa ka soo gudbeen laakiinse dee anigu shir meeshan shir xusbi kumaan arag anigu shirbeeleed baan meeshan ku arkay ergooyinku beelay ku yimaadeen een, waraaqaha beelaa lagu bixinayey ifan kuraasida la fadhiisanayo waxaa lagu yiri reer reerba meel buu lahaa War- nimankana xusbiyada qalad bay ka fahmaynay xusbiyada waxaynu u samaysanay inaynu beelaha kaga baxno madashaa lagu maagi jiray waxaa qabanaysaan shirbeeleed maanta haddii shirbeeleed dalka ka dhacay waa kaa kulmiye weeyaan markaas waa nasiib daro anigu waxaan malaynayaa nidaamka sidaasi nidaam dib inoo riday inuu yahay laakiinse nasiib wanaag dee ummaddu waxay shuqul ku leedahay ma aha waa u soo socdaa waxaan kaloo leeyahay een, shirkani shir wax ka soo baxayaan iilama eka een, shir laysku dooranayo maaha shirdooda ka dhacaysa maaha shir wax lagu ansixinayo maaha de adigu shirbeeleedu wax lasoo qorsheeyey oo kii shuuciga ee mooska ka dhici jirayna ka daran yun baan anigu u arkaya laakiin anagu mid waanu ku faraxsannahayoo in badan baa ummadda lagu mashquuliyey shir kulmiye shir kulmiye shir kulmiye war horta inuu mar ina dhaafo waa loo baahan yahay halkaa ha inagu dhaafo waxaanu anagu leenahay haddaanu nahay mucaaridka walaal shirkiinay qabsatee odaygii halkii oo dhan mariyey soo dabaalayey een, caafimaadkiisii waa wanaagsan yahayna tiraadee waxaana idinku waxay soo haysataan inay dowlad wanaagsan tihiin iyo xisbi wanaagsan annagu waxaanu idigu haysan ugu dhibaatada ugu eexadshada badnayd ugu tamarta yarayd oo loo baahan yahay dalka in laga qabto xusbigaasna waxaanu u haysanaa xusbi ay u dhammaatay maanta oo meel eh, maxaa loodhan jira uu ka hadaafay een, gorayguu ka hadaafay baanu u haysanaa waa xisbi uma haysanee beele isu yimi baanu u haysanaa anagu maxayna kala saaraya markaa waxayna kala saaraya waa ummadda waa bulshada somalilan doorashadii inoo qabta waktigeedii ku qabta haddaa heshaanna tahniyad baanu idinku darayna iyo salaan haddaa heli weydaanna dariiqaasaa ka baxaysaan midun baan inaan idinka aqbalaynin inay tidhaahdaan doorashaa dib loo dhigay midkaasaanan yeelaynin badka iskeenna waxba ha biqinina fulaynimada iska daaya waxaanaa sheeganaysaan iyo dhagaxyadanaa meesha dhigaysaan ku- ku dooda ku dooda oo ummadda usoo dhiga dhagaxyada bilaashkaa meel kasta dhigteen isu soo taaga annaguna musuq maasiqiinaanu sheegi doonaa xadishadiinaanu sheegi doonaa tamardaradiinaanu sheegi doonaa fashilaadiinaanu sheegi- sheegi doonaa ummadda ayna kala saari doonta markaa dhinaca kalena xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cabdulaahi uur cadde ayaa xisbiga talada haya ee kulmiye ku eedeeyey inay shirbeeleed ka dhigeen shirweynahoodii oo ay hab qabiil kusoo xuleen ergadii maanta ka qaybgelaya shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye xogayaha wadani oo maanta goobjoog ka ah furitaanka shirweynaha kulmiye ayaa bogaadiyey shirweynaha kulmiye waxaan hambalyeenaya ayaa uu yidhi shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye hase yeeshee waxa uu usoo jeedinayaa inay ka waantoomaan inay shirweynayaashooda u agaasimaan hanaankii shirbeeleedyada sidaa waxa uu ku sheegay mar uu maanta la hadlayey laanta afka soomaaliga ee b b c da masar uu cadde waxa uu intaas ku daray waxay ahayd inay shirweynaha kusoo xuraan gobollada iyo degmooyinka dalka laakiin iminka waxay ergadii ku qaybiyeen ayaa uu yidhi hab qabiil taas oo kala fogeynaysa shacabka ku wada dhaqan somalilan wafdi ballaaran uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan oo ay xubno ka ahayeen wasiiru duulaha madaxtooyada maxamed muuse abees maareeyaha wakaalada horumarinta wadooyinka jamhuuriyadda somalilan profesor xasan cali iyo guddida dhismaha wadada cad ee isku xidha magaalooyinka sallaxda iyo hargeysa ayaa maanta kormeer indhaindhayn ah ku tegay wadada cad oo haatan si xawli ah ay uga socoto hawsha dhammaystirka labaatan kilomitir oo ka mid ah wadadaasi ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida wadada cadda cali ibraahim cali sanyare waxa uu si qoto dheer uga waramay sida ay u socoto ilaa hadda dhismaha jidka wadada cadda isaga oo tilmaamay inay haatan dhammaystirayaan labaatan kilomitir gacan ka siinayso xukuumadda somalilan waxaana uu si gaar ah ugu mahadnaqay wasiirka madaxtooyada somalilan oo ay wasaaraddiisa hoos yimaadaan wadooyinka dalka ka
marka aada iyo aada baan kuu mahadnaqaynaa dhimaatikan caasimi waxa weeye sidaad ogeyd saddex iyo tobankii kilomitir ee hore waa la dhameeyey ilaa toban haddana waa bilowgii labaatanka kilomitir ee waddada dhismaheeda ahaa ee ka bilaabantay toban tegi doontana qoolaaday waxaan isleenahay shantan marka la dhameeyo oo ah shantii kilomitira xukuumadda ay nagu taageersay in shan iyo tobanka kilomitira halana aa si isdaba jooga loo dhammayn doono weliba waxaan hirsanaynaa inaanu dhammayno labaatankaa inta sannadan gudaheeda lagu jiro welibana cadatuulka dhowr kilomitir gaarsiino banka sidaad oogtay wasiir banku ma hawl yara wuxuu u baahan yahay kabisaad aada iyo aada u culus oo waxa weeye dhul ban ah oo jilicsan laakiin waxaan is leenahay haddana waa gaari doontaa wesiga saddexaad ee wadadu waxaa weeye qoolacday ilaa ila buuxa imankana wasiir waxaan doonaynaa inaan kuu sheegno inuu higteeda iyadii weliba sii kornay markii hore ila guuxaa baanu ku joogay imanka waxaan doonaynaa inaanu wadaasiino ilaa awaa oonu imanka qabanqaadadeedii iyo qoshee aanu wadnaa anagoo isleh bulshada halkaa degan ee halkan degan baa halkaana degan midda kalena bulshooyin kaloo ay maxaanku lahaye ay macaamil lahaayeen boqolaal sannadoodna waanu la wadnaa markaa waddadan waxay noqon doontaa marka la dhamaystiro waddadii hargeysa ka baxaysa ee awaala tegay insha allahna hirsiga iyagu imanka waakaa waananu ku dadaalaynaa qorshaheedii iyo qabanqaabadeediina waabanu bilownay markaas dee waxaanu xukuumaddaa kale gobolka ismaamulka soomaaliyeed ee etoobiyana insha allah waanu la xiriiri doonaa oo iyana inay wax ka geysato isku xidda waddada ina guuxaa ilaawa oo markaa deegaankan ka dhigi doona sidii berigii hore waddadu ahayd markay tegi jirtay hargeysa ka tegi jirtay ilaa seesee legi jirtay oo ahayd waddo dhaqaale waddo ganacsi wadda dadku isdhex maraan oo ay wada shaqeeyaan oo ay maxaanku ilaayeen waxyaalo badan oo dhaqaale ah aan rajeynayno inay somalilanna ay ka tabi doonto taas waa higsigii maxaanku raayay waddada waxaanu doonaynaa inaan halkan aan ka sheego marka aynu waddadan soo gaadayno waad aragteen in yaroo laba kilomitir iyo bar iyo saddex kilomitir iyo laba iyo bar oo eeg marka soo geli aada isoleysay oo waddadiina sheegayay mee ilaa aad ku nasatid marka soo gaadin waddada taa waxaa jiray waxyaalahaan isku ogeyn dowladda hoose waa dowladda hoose iskale intaa ayaa socdaa waxaa istamaatasha ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka guddida wadada cadi sheekh maxamed cali geedi waxaana uu si xeel dheer uga hadlay sida ay muhiimka u tahay in ay dadku isku tashadaan oo aanay cidna wax ka sugin waxa uu intaas raaciyey in ay dadku waxa intaas uu ku daray in dadku waxa isku dhaafeen yahay hamiga iyo higsiga ay ummadi leedahay halka uu gaarsiiyena isku dhaafaan laba arrimood un waa hamiga iyo dadaalka hamiga ay dadku keenaan ninba ninku ka hami weeye kor buu uga kaca ninba ninku ka dadaal badan yahayna u ka sarreeya labada arrimood baa dadku isku dhaafa in shicibku yidhaahdaan waxaanu samaysanaynaa waddo siddeetan kilomitara hore looma arag laakiin waa waxaynu iminka bilownay waddadan iminka aynu maraynaa toddobaatan sannadood burbur bay ahayd laakiin hadda unbaa loo kacay inaynu isku darno hamiga dadka iyo hamiga dawladda marka la isku daro waxa yimaada wax la yidhaahdo horumarin baa timaada inay dawladdu tidhaahdo waddooyinkii baanu dhisaynaa kaabayaasha dhaqaalaha waa asaaska weeye horumarinta weeye aada iyo aad baanu ugu guwaabinaynaa aad baanu ugu hambalyaynaynaa wasiiru dawla wasiirka madaxtooyada xirsi dadaalka uu ku sameeyey horumarinta wadanka waa wax dhaxal looga tegaya dadkan nin waliba uu soconaya laakiin waxaa loo baahan yahay nin waliba inuu ka taga dhaxal aada iyo aad baanu idinku idinku mahadnaqaynaa idinku hambalyaynayna waxaanu kaloo leenay shicib ahaan walaalayaal hadalka aynu yarayno oo aynu wax qabsano waxaa horumarinta la yidhaahdaa waxay ka bilaabantaa waxisiin maaha waxbaan qabsanaya anaa wax qabsanayaba ka bilaabantaa haddii waddan ku horumarin lahaa wax wax la bixiyo ama wax la siiyo ama sadaqad filibiin baa ku dhergi lahaa oo maraykan kaga dhergi lahaa asiya oo waddamada uga hooseeya weeye laakiin waddanka yidhaahda ama qofka yidhaahda waxbaan qabsanayaa ayuunbaa horumar gaadha marka waxaanu leenahay walaalayaal aynu wax qabsanno oo horumarno oo aynu wax qabsanno dowladduna aad bay ugu mahadsantay in ay inagu garab gasho oo inagu horkacdo inaynu wax qabsanno laakiin dadka ayay ka timaadaa oo haddaanay dadka iyo dawladdu aanay wada socon horumar lama gaaro waxaanu kaloo ugu mahadnaqaynaa dawladda runtii in ay dadka u sheegtay tidhaahdo ninkii wax qabsada ayaanu annaguna wax la qabanaynaa cadaaladduna sidaasay ku jirtaa ninkii wax qabsada ayaanu wax la qabanaynaa ninkii hadalkiisu iska badan yihi ya hadalkiisumaa batay laakiin waxqabadkiisu u yaraaday marka waxaan leenahay walaalayaal fadhiga aynu ka kacno in badan baynu iska qaylayno iska hurunda hore aynu u soconno o aynu wax qabsanno dawladduna hadday inoo bilowday horumarka innaguna aynu haddii ilaahay ka dhigo aynu wax qabanno mudane wasiir siaad aragtay waddadu dadaalkeedii wuu socdaa saaca la sheegay labaatan kilomitr ilaa iyo qol cadi baanu rajaynaynaa inaanu dhammayno waxaana wax inoo yaalay wixii aad qabsataan annaguna intaa qabsataan inteeda ayuun baanu idinku darayna iyo weliba ziyaado soo saas ma ahayn iyo weliba ziyaado maanta waa tii ugu horreysay waa shantii ugu horreysay dawladdu ina siiso aad bay ugu mahadsan ay gaaraan ugu dambayntiina waxaa soo gunaanada hadalka wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan xerse cali xaaji xasan waxaana uu si aad ah ugu mahad celiyey dadka la salaxday waxaa kaloo uu sheegay in dadka wax loola qaban doono uun hadba sida ay wax u qabsadaan waxaa kale oo uu sheegay in ay marka ay dhammaato shanta kilomitir ee ay hore ugu ballan qaadeen oo haatan gebagabo ku dhow in uu amray maarayaha waddooyinka somalilan in uu sii daayo shan kilomitir oo kale
guddiga wadada iyo mas-uuliyiinta kale halka ka socda ee dowladda iyo mas-uuliyiinta kala duwan dhammaantood waan salaamaya waxle asalamu calaykum raxmatullah waddada runtii waa ku faraxsannahay inay socoto oo sidii loogu talagalay u socoto deegaankan reer saalaxnay ee ka shaqaynaya waddada iyo guddigana aad baan ugu bogaadinaynaa ugu ammaanaynaa ugu mahadinaynaa dadaalkay sameeyeen annagana sidaanu ballan qaadnay maalintii shuukay dambeysay laba shay baanu ballan qaadno waddada standardkeeda oo waa taa uu sheegay injineerku in standardkii ay injineeradu saxeen oo markii hore kilomitriskii hore ee laga bilaabay oo simaad uu ka yimi oo injineerada ku washangareeyeen waxa weeye shayga labaadna wuxuu ahaa marka dhammaysaan ayaanu idinku daraynaa wixii kalena shantii kilomitir calow weli ma dhammaan waxaase markay shantaasu dhammaadaan maariya wakani la joogay waa amar ku haystaa shantii kilomitir kale in laidin sii daayo لكن شنطة أنا لما يسال لي كحاجة ما أنت عشان هذا ما يسال شنطة كلمة ولا دي سيديني إن شاء الله تعالى سيدي بلانتو هاي إنك هذا منه إلا أنت يسلح لجاريس معها أنا أوارجين من أوار ودولة أنا ولا حد كان يدلا وضعنا إن شاء الله إن شاء الله إلا إلا إنا جوحة يعني يدلا وضعنا لكن سي حواردي كاجين دوني أنا أنت كسر في اللي قصاني حدوده انت ان شاء الله تعالى وايد كلا شaqeynayna xoogan idla saarina waa idla barbataaganahay aad iyo aad noogu mahadsantii sidaan u ballan qaadnayna taas waxa ku soo gabagabeynaa war ruuxii taliya dibadaydi ka haynay warkana waxa si wada jiray ku soo tabinay Yusuf Maxamed Ismaaciil iyo Maxamed Xasan Taacad waxaan idinkaga tagaynaa dhinaca heesaha dabacsi